barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb afaraad oo ku saabsan maansadii gobonnimo doonka ee cali xuseen dhegaystayaal madax banaanida sanadihii loo halgamayey dadkii da'da yaraa maanta sawaayeelka ahay siday og yihiin halgankii leegadu ummadda ku hogaamisay wax fudud ma ahayn dhiig baa u daatay xabsi baa loo galay dibindaabyo oo idil baa laga mutay laakiinse iyaga qudhoodu shib ma ahayn labada dhaban midkood markii laga dharbaaxo kan kala dhiiban mayne way ka diriri jireen halganka ayaa dhabka ahaa soomaali oo kobanna way isku halaynayeeno gadaalkooda ayay ku ogaayeen waxaa haddaba jiray gabal qurux badan oo cali xuseen uu ku soo koobay taariikhda maalmihii lama ilaawaanka ahaa ee ugu muuqa dheeraa halgankaas uu isaguba qaybta ka ahaa maalinta koowaad ee gabaygiisa cali ku xusaya waa kow iyo tobankii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii waxaa maantaas xamar ku sugan ergo afar dowladood ka kooban oo ka kala socota xoogagii dagaalkii labaad ee dunida ku guulaystay waa ingiriis waa midowgii soviet waa faransiiso waa maraykan waxay u yimaadeen inay ka taliyaan waxa laga yeelayo kuwii laga adkaaday oo talyaanigu ka mid ahaa ummadihii ay gumaysan jireen talyaani wuxuu u xusul duubayaa in taliskiisii dalka dib loogu soo celiyo ingiriis oo jabuuti mooye dhulka soomaaliyeed markaa wada haystaana wuxuu rabaa in isaga loo daayo hase ahaatee s y l labada midkoodna dooni mayso markaas bay ergadii u dhiibtay dhambaal dhulucdaa xambaarsan gobonnimo buuxdana ay dalka ugu doonayso si uu haddaba codsigaasi meelmar ugu noqdo waxay leegadu abaabushay banaanbax ballaaran oo ay ugu tala gashay ergadu inay cududeeda ku aragto gumaysiguse weligiis dhuuni raaca ma waayooe soomaali kale oo talyaanigu riixayo ayaa banaanbixii leegada dhabqisay halkaasoo uu dagaal ba'ani ka dhacay waa goobtii ha noolaato ee talyaaniga badani uu gacanta wadaniyiinta ku baxay cali xuseen oo maantaa goobjoog u ahaa ayaa kolkaa wuxuu yidhi itixaadka waagay ahayd laysu soo ururay dhulka oohintiisii markii odan ka soo yeedhay maad cadowga eridaan markuu inagu ogaanshay amlaydiiyo bilaawaha markaan ooda kala boodnay ayaantii ha noolaatadii kulubku aargoostay nin ilaahay caasiyey raggii gawrac ku eleeyey albaabada kuwii ugu galee daallinka eryaayey ayuu toy markuu yidhi raggii ka asmici waayey afka labadii yeeryaya markuu awnaxyada muujay ma arxamine nimankii ka jaray godobtii aasayde awlaaddii uu cunay u dhimay aramideediiye arbayaal dagaal u ahrisaday looma owsadooe meeshay abbaaraan la eed ciilla ku abaadi sida adi tadcaareed kufriga laga unuungooyey waagaa ilmada daadatiyo oohintii qubatay mid kalaa ka aataar xumayd ciid la soo aragi maalinta labaad ee cali xusuusanaya waxay ahayd dhagax tuur ha noolaata kadib talyaani iyo wixii kujaar ahaa waa halkoodii leegana mawqifkeedii kama dhaqaaqin dabadeed waxaa la isla gartay si qadiyadda gobonnimada aan talyaanigu u xagaldaacin in la tago go-aamada waaweyn halka lagu gaarayo oo ah tuulada lake success oo new york u dhow waagaasna xarunku meel gaara u ahayd qaramada midoobay golihii dhexe oo xisbiga ayaa shiray kadibna waxay go-aamiyeen xoghayihiisii guud oo markaa allaha u naxariistee cabdulaahi ciise ahaa inuu halkaa u sadcaalo waxa ay ummaddu rabtana uu ka jeediyo howl adag bay ahayd waase yeelay kharashkii inuu ku baxaayo la qiyaasay wuxuu noqday boqol kun oo shilin saa gobol iyo degmo kasta oo soomaaliya joogto ayaa laga soo ururiyey anigan hadlayana waxaa jeer gacantayda soo galay nuqul rasiid ay toban shilin ku qorayd ceelkare soomaalidii joogtayna ay kaga qayb qaadatay daboolista kharashkaas isla qaybtan soo socota wuxuu gabyaagu ku xusayaa markii uu cabdulaahi london gaaday ee dayuuradii uu maraykanka u raaci lahaa si loo gafsiiyo shirqoolka loo mareegay kaasoo uu ka badbaaday kadib badmagaaladii soomaaliyeed ee magaaladaa joogay kolkay si walba ugu soo gurmadeen wuxuu sidoo kale cadixusayaa doodihii cabdulaahi sidii looga yaabay iyo dalabkiisii gobonnimada dalalkii ku taageeray iyo kuwii ku diidanaa markaas buu leeyahay afartan iyo sagaalkii sanaduu magay ahaanaysay cabdilaahi uunada markuu berigii noo aaday waagii ergada loo dirtaan oo alla tuugaynay alla aanu garanayn markuu ruuxa ku igbaaray ikhtiyaarka way kaa ceshaan eyda qooqaniyo iglan markuu ka degay bay xumaan uga asaaseene inaanu erigada raacin bay amar ku dhiibeene axad bay baxaysaoo khamiis imay yidhaahdeen ninkaan ehel lahayn meel xun buu ku ag wareegaayo soomaali aadaa jirtay oo kala isdhaysnayne goortay ogaadeen sirtii way arrimiyeen rag ilaala ah baa loo baxshay oo eegi loo diray ee ayaantay kacaysay fatuuradu ijaareene oogada markay kaga rideen axad ma saarayn ayaantuu majliskii tegiyo ururkii dowlaadka intee buu ka yimi bay wax badan ku anfariideene goortuu alaajida hor dhigay inankii loo yeeriye aasiyadu kama uur xumayn way ayidayeene riwaayada addoonsiga yaqaan way iljabiyeen qaybtan kalena wuxuu cali ku xusuusanayaa dhambaalkii cabdulaahi uu qaramada midoobay xisbiga uga soo diri jiray ee uu ku sheegayey talyaani oo dowlado kale taageero ka haystaa inuuba damacsan yahay soomaaliya inuu lihi u yeesho kadib markuu malaayiin dadkiisa ah uu ku beero sida caddaanka koonfurta afrika dhambaalkaas isaga ah dadweynihii lagama qarine habeen axada ayaa naadigii leegada looga akhriyay dabadeedna wuxuu sababay dagaalkii isna dhiigu ku daatay ee dhagaxtuur la baxay wadaniyiintii leegada iyo gumaysigana xamar ku dhex maray waa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bilowga qaybtan ayuu isaga oo aan magacaabayn wuxuu gabyaagu farta inoogu fiiqayaa gumaysigu niman uu beryahaas cabdulaahi ka daba dilay kuna doodi jiray inaan soomaalidu gobonnimo diyaar u ahayn isaga oo liqira raggii sidaas ahaa oo gobonnimadii markay soo dhowaatay maamulkii daakhiliga ahaa laga qaybgeliyey xisbigii ay la diriri jireenna ku dhex milmaya ayuu yidhi abuurkii xisbigan niman cunoo u bixi daaqaaya oo eegga talinaya oo ugu cudu weynaatay oo cadow alaab siiyey oo iibsan baa jira ee cabdilaahi taa ku inkira yaa loo ijaarsadayey annagu dowlad kuma aadno bay aqalki geeyeen xaajadu adkaataya korkay meel xun ku aroortay taar oogadaa duulayuu aarku soo diraye waxaa laga akhriyey hadalladii oohinta lahaa wakhtigaa idaaradu shir bay u ololeeyeen ummadoo dhan baa qaylisoo laysla oogsadaya ingiriisku nooma ogoleen ururka maantiiye oblikaanu ugu soo baxmeeye amarkii noo diidi albaabada galaay iyo wuxuu or u dhaqaaqaaba goortaan asmici weynay buu doontay armiga ee askartii u joogtiyo la yimi aamikaarada ee kufrigu nagu afuuf saanadii oo tabilingaaya isna eediyey dhagax tuur colkuu soo abaabulay isaga oo haddaba taa ku dhaadanaya guud ahaana iswe ee libta siinaya ayuu gabayga ku soo gebagabeeyey iyagiiyo intii wehelisoy la ijtihaadaysay beer bay abuureen dhul aad ku istareexdaane kor u eeg buluugley rag baa oogadaas sugay iyo kuwa maanta dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebadmo